intaasoo dham waa quyuud ama yani dabaro uu u xidhay un xadkaa bal haddii la waayo sida ay noqonayso oo isaga ixtiraaskeeda iyo wuxuu iskaga dhawrayo wuxuu iskaga moosaya isaga inuu sheegi doono waduburu dakarin buri mid labdabadii wa unhaa mid dhadig dabadeed ka qubulin farjigii ayuunbu lamiyey dumarka cala madhabi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay kii labaad dabadiisa haddii loo tago wax laga dayo tii dhadigay dabadeeda haddii wax laga dayo ka qubulin ayuunbuu la mid yahay farjigii dumarka ayuunbuu la mid yahay oo haddii masalan xubinkii labka la geliyo labadaa dababa liwaad ayaa la yidhahdaa noocaasne xajki ayaa ka waajibaya cala madhabi haddaan qabano qofkaa markaa xubinkiisii dabadaa labka geliyey ama dabadaa dhadiga geliyey de hadduu muxsan yahayna waa la rajmin haddii kalena boqolkii jeedal iyo musaafiridii sanadkahayd baa lagu dhufan maxaa yeelay waxaa la leeyahy waa zino oo ilaahay baa wuxu uhi walaa taqrabu zina inahu kaana faaxisha waxa zinada la yidhaha u dhawaanina waa shay faaxisho xune waa markuu zinada ilaahay ka hadlayey markuu ka hadlayey qoladii reer qomluudna markuu leeyay ataatuuna alfaaxisha ma waxaa la imanaysa waxaa faaxishada la yidhaahdo markaa zinadii iyo liwaadkii labadaba faaxisha ayaa ilaahay ku wada tilmaamay marka inay isku mid yihiin ayaa halkaa laga fahmaya xadiid kalena waxay tilmaameen idaa ata arajulu rajula fahumaa zaaniyaan markuu ninku nin u tago waa laba qof oo zinaystay ma wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luut faqtuluu lfaacila walmafcuula bihi qofka aragtaan isagoo samaynaya qoladii reer luud waxoodii oo kale ka wax samaynaya ka lagu samaynayaba dila waxaa laga yaabaa dadkeenu inay qariibsadaan arrimahaasoo yidhaahdaan oo wax ayaa samaynaya maanta dadka aynu higsanayne rag iyo dumar iyo ciyaalkeenna aynu u wadno iskuullada ayay ku dhigtaan oo rag iyo ragba isqabaano waa jiraan dumar isqabaano waa jiraan dadkaa horumarka aynu maanta ka filaynen waxbay horumareen aynu usii yaacinaynu jannada u haysana dulkooda dadkaas ayaa ku dhaqma oo sameeya walaa xadda xad ma lahaa bimufaakadatin bawdadaasoo wax laga dayaa iyadoo xad ma leh iyo wadi zawjatihi islaantiisa hadduu tago waa amatihi addoontiisa fii xaldan iyadoo caadale wa sawmin iyadoo soom ku jirta way xaraamin iyadoo exraam ku jirta wakadaa amatihi lmusawajati addoontiisii cid kale u guuriyey hadduu tagana xad ma laayana walmuctadati iyo tii ciddo tirsanaysay wakadaa mamluukatihi tii u milkisanaa almaxrami ee maxramka aydna waa la mid wa mukrahin iyo ti kii la qasbay fil adari haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay lagu xadi maayo ilaaj baynu nidhi ilaaju dakar baynu nidhi xubinkaa labka oo la geliye baynu nidhi walaa xadda bimufaakadati ayada bawda waxayn ama bawda wax kadayid ayadu xad ma leh maxaa yl ilaaj baan jirin iyo dumar wax iska dayay midkoodna ayagu maleexadoo ilaaj baan jirin waxaynu nidhi muxaramin licaynihi baynu soo nidhi cayn ahaantiisa yani ilaajka iyo tegidaasuun loo xarimay caynlilaaj loo xarimay marka wuxuu leeyahay waxa kaloon ayaguna aan xad lahayn wadu zawjatihi fii xalad hadduu islaantiisii ugu tago iyadoo caadila ama nifaas leh iyadoo sooman hadduu tago iyadoo exraama hadduu u tago lagu xadi maayo maxaa yeelay xaaraannimadu iminka caynta utegiddan may ahaanin ee waxa weeye arrin caarid ahoo ku soo darriyey oo dee xaydkan iyo soomkan iyo ah ee ma aha xagga ilaajkaa daraaddi oo keliya un looma xaaraantinimaynin oo licaynihidiiba halaa ku baxaysa wakada amatihi almusawajati walmuctadati wa mamluukatihi almaxram waxa ayana lamida addoontiisii uu guuriyey iyo markaa tii cid kale ka ciddo tirsanaysay utegiddeeduna iyo mamluukadiisii mid mulkisay oo maxaarimtiisa ka mid a ama nasb ama rida dee walaashii oo kale oo u mulkisan yahay ama walaashiisii xagga nugmada oo u mulkisan yahay oo kale oo ugu tago ila milkiyamiin ugumay xalaaloobaynin marka ayagu xad male hadduu addoontiisu cid kale u guriyo ama iyadoo ka ciddo tirsanaysa cid kale uu mid ka ciddo tirsanaysa cid kale madaysaantiisa ama addoonba ha ahaatee ayagu xad male taa mamluukadiisa maxramkaana iyadana xad male maxaa yeelay milki shubhatulmilki baa ku jira meeshaa markaa shubhaduna halkaasuna leeyahy sheekhu khaalin can shubha shubhadu saddex qaybood bay u qaybsantaa shubhatu faacil oo kan samaynaya ayaa shubhadu xaggiisa ka timi oo masalan dee waaba ka jaahilba ama dee isaantiisii u moodayba shubhatu maxal shubhatu faacilku waa kaa masalan ka jaahila shubhatu maxalkuna dee wuxuu mooday islaantiisii oo kale iyo shubhatu jiha ama shubhatu ariiq oo masalan dee waa guurka uu xalaaleeyey masalan sheekh oo kale ama uu wax ugu dhabdhabay marka wuxuu sheekhu leeyahay kuwaana lagu xadi maayo oo khaalin cani shubhadii shubhadii baa meesha ku jirta oo markay amadiisa musawajay muctadada tahay iyo de waa shubhatu maxalkii markay mamluukada tahay maxramka ana shubhatu milki baa ku jirta shubhatu faacilkina waa kanoo waa mukrahin kii la qasbayna isna xad laguma leh haddii qofka ninka zina lagu qasbo xad laguma leh rufica can ummati lkhata wanisyan uma sugriyu calayhi rasuulku yihi ummadayda gefka iyo ilowga iyo wixii lagu dirqiyo waa laga kor yeelay filasana haddaan qabano marka waxaanay leeyihiin dee waanay ka suurto gashaa markaa ragga in zina lagu qasbi karaana dee way ka suurto gashaa oo maxaa yeelay dee intishaarka iyo xubinkan kiciddiisu waxaa laga yaabaa taataabasho iyo inuu ku yimaado oo dee ay dabeecaddu keento oo markaa qofkani aanu wax khiyaar iyo wax doora aanu isagu ku yeelanin qaarkood baa yar sheegi geliy oo yidhi dee maba suurto gelaysa markaa nin in la qasba isaga wuxuan isagu markuu qastiya unbu samayn karaa mooyaane lama qasbi kara bay yidhahdeen marka halaasu khilaafka midacsanaya wakadaa waxaa la mid a kullu jihatin abaaxaha caalimun uu baneeyey ka nikaaxin bilaa shuhuudin mawaye cala saxiix haddaan qabano walaa biwadi maytatina maya fi lasaxi walaa bahiimatin fi ladhari ayadana maya waxau sheekhu leeyahay waxa kale oo iyadana shubhatu dariiq la yidhaahdaa oo aan qofka lagu xadaynin jiho kasta oo uu baneeyey abaaxa bimacnaa qaala uu yidhi caalimun caalim uu yidhi jiho kasta oo caalimuddad isugu geeyey ayadana qofkii lagu xadi maayo aan saxiixin laakiin caalimu isugu geeyey ka nikaaxin bilaa shuhuudinba weeye ma guur buu u sameeyeyoo markhaati baan u yeelay sida imaamu maalik uu qabo ama bilaaweli oo sida abu xaniifa qabo nikaaxa noocaas ah haddii labadii qof ay isugu tagaan walow xaaraannimadiisaba ha caqiidaynaya hadduu ugu tago ayadana la xadi maayo qofkii xaj ku mudan maayo maxaa ilaha khilaaf baa meeshii jira khilaaf ayaa meeshii jiro mar haddii ay isku qabteen oo dad culimaahi sida ay yidhaahdeen qofkii lagu xadi maayo isagoo halkaa raacay inuu waxba takliidsadaana waxba iyaduna shardi maaha culimada qaarkood ba waxay wa inuu takliidsadaa si waxba shardi maaha si abujayrimiga uu ku caddaynayo marka waa shubhadii un taasina walaa xadda biwadi maytatin fi lasaxi maytu mid dhimatay u tegiddeedna lagu xadi maayo qofka maxaa yeele mujtahan baynu dabci ahaan loo doono dee qof dhimatay yaa wax ka dayoo dabci ahaan baa loogaba ordayaaba marka wax zajriya iyo xadow uma baahna ee waa la ganaaxi un qofka waa bahiimatin walaa biwadi bahiimatin neef xoolaa u tegiddeedna filahari haddaan qabano isna xad ma leh haddii neef xoolaa u tago xale dabiciga toosan baa diidayo oo uma baahna markaa xade waa la ganaaxi uun markaa xadiid ay xaakim iyo warinayaan ayaa waxay tilmaamaysay qofka neef xola u taga isaga iyo neefkaba israaciya aqwaalni waxaabay leedahay waa waxaabuu la mid yahay zinadiiba ayuu la mid yahay wa yuxaddu waa lagu xadi fii mustaajaratin mid la kiraysay wa mubiixatin iyo mid bannaysay wa maxramin iyo maxram wain kaana tazawajaha haba guursade waxaynu nidhi jiho kasta oo uu baneeyey caalim ciddii isugu tagta lagu xadi maayo baynu nidhi waxase shardi ah dee khilaafkaasi ama odhaahdaa caalimku uu yidhi ama shubhadaasi waa inay tahay dee mid qawiya waa inay tahay shubhadaasi waa inay mid qawiya tahay haddii masalan waxaa dee ama caalimka uu sameeye ama shubhada laga dhigaya waxaan qiimalana ay ahayn ay tahay xadka ka reebi mayso oo asalkeedaba waxaa la yidhi walaysa kullu khilaafin jaa muctabara ilaa khilaafun lahu xadun min annadari khilaaf kasta oo yimaada muctabar maaha waxa muctabara oo khilaaf lagu tirin karaa waa khilaafkii dee xadi iyo dheef ku leh xagga adilada iyo eegmada walaysa kullu khilaafin jaa muctabara ilaa khilaafun lahu xadun min annadari da wuxuu sheekhu yidhi waxaa lagu xadayaa haddii mustaajiro gabadh usoo kiraysto inuu ka zinaysto oo caqdiga kiradaa la kala saxeexdo waa lagu xadayaa maxaa yeelay waxaa loogu xadaya meeshii milki ma jiro caqdina ma jiro oo caqdigaa ijaaradaa baatil ah marka wax shubaho ah oo u dhalinayaa ma jirto waa nin khamri ibsaday oo cabbay oo kale marka caqdigaa lama ictibaarinayo wa mubiixatin mid banaysay oo tidhi anigu waan u fasaxay zinadaas ayaan markaa alaabtayda u fasaxaysa tidina ayana waa lagu xadayaa maxaa yeele budciga ama zinada dee laysuma xalaaleeyo budciga laysuma xalaaleeyo kuma xalaalooba banayn wa maxramin wawadi maxramin maxram haddii masala maxramkiisii kuwii aan meherku u qabanaynin haddii uu u tagana ama nasab ama ridac ama sodonimo midkay doonaba ha ahaadee wain kaana taswiha walow haba guursado cid maxaarimtiisa ah haddii uu guursado walaashiisii xagga nugmada oo kale haddii uu guursado isagana xaaranimadiisa waa lagu kulansanya wax shubhii kuma jiraan oo guurkaas ayaa wax shubha ka dhigaya abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay haddii wain kaana tazawaja hadaa wuxuu halkaa usi xidhaya abu xaniifa wuxuu leeyahy hadduu guursado shubhay noqonaysaa imaamu axmed iyo rag fara badan waxay yidhahen ka sidaa sameeya ee maxram guursadaa dee ha la dilo xoolihiisana ha la qaado wa sharduhu haddaba shardigiisu waxa weeye xadkaa zinada shardigiisu atakliifu waa taga ila sakraana kii sakraankaa mooyaan wa cilmu taxriimihi ayaa la shardiyay xaranimadiisa ogaanteeda wa xadulmuxsani haddaba kaa muxsankaa xadkiisu arrajmu waa in dhagax lagu dilo wahuwa muxsanna mukallafun waa qof baaliq oo caqaangaada xorun oo xora walow dimiyun bahaade oo hayaba geliyey xashafatahu xubinkiisa intiisa hore biqubulin xubin dumar geliyey fii nikaaxin saxiixin guur saxiixana ku geliyey laa faasidin mayo filod hareedaan qaban wal asaxuna ishtiraadu takyiibi waa gelintaa in la shardinaya xaala xoriyatihi iyo wa takliifihi waa inuu geliyey wa ana alkaamila ka kaamilka azaniya zinaysa binaaqisin mid naaqisa ku kaamil galo muxsanun weeye waxau sheekhu leeyahay haddaba shardiga uu xadka zinadu ku waajibayaa ama rajmi ha ahaado ama jeedal ha ahaado ama ka faacilka sameeye ha ku waaji ama ka lagu sameeye ha ku waajibaye atakliif waa in qaangaad caqlila uu yahay markaa sebi iyo mid waalantoona lama hadayo hadday sinaystaan sebigii iyo kii waala maxaa yeelay dee qalamka ayaa laga kor yeela laakiin waa la edbin waa la edbinaya ila sakraana wuxuu ka soo rabay sheekhu sakraanka isaga ka isa sakraamiya isagoon mukallaf ahayn ayaa haddana la xadaya oo waxay ni waa mar hadduu isagu wixii caqligiisa tegsiyey isagu uu iskii u sameeyey waynu ku adkaynaynaa buu leeyahayo isaga haddii uu isagoo waalan oo wax ka dhargay khamri ka dhargay uu sinaysto isaga waa la xadaya wa cilmu taxriimihi dee waxaa la shardiyaa inuu xaaraannimadiisa og yahay haddii qofkani zinada xaaraannimadeeda aanu ogeynba oo jaahilka loo cudur daaraana waa kee dee waxay waa qofka hadda un soo islaamay ama dee muslimiintaba ka fogaa weliba dhaar ayaa laga aqbalaya haddii laakiin ninku weligiiba islaamnimada ku dhex jiray dadka muslimiintaana uu ku dhex jiray idhaa jaahil baan kaha laga dhegaysan maayo kaa haddaba wuxuu leeyahay sheekhu qofka zinaystay ee muxsanka ah ee yacni la dhawray ee dee guur hore soo maray arrajmu waa in dhagax lagu dilo qofka zinaysa ee muxsanka ee weliba guur hore soo maray rag iyo dumar wiku gaawada rajmoyn dhex lagu dila inta uu ka dhimanayo waa ijmaac culimada muslimiinta saa way ku kulansan tahay axaadiisuna sidaas ayay isku wada raacday sidii rasuulku maacid iyo qaamidiyadii iyo uu rajmiyey welibana j- rajmiga iyo jaadilidda laysu raacin maayo ee qofku waa la rajminun haddaba muxsankee baa la yidhaha kaa la rajminayaa waa kee muxsanku dee waa qofka islaamka ee qaangaadhay ee caqligale ee xorta ee dhowrsoon ee dee soo guursaday ayaa muxsan waa qofkaa la dhowray ee la ilaaliye dee wanaagga ku sugan wawa haddaba qofkaasi muxsanku kaa xadkiisa uu rajminta noqonaya mukallafun waa qof mukallafa bimacnaa baaliq caaqil ah xurun oo xor ah muxsan ma noqonayo addoonka sabigii iyo kii waalaanaa ayana ma noqonayaan muxsan walow dhimiyun dhimi ama murtad midku doonaba ha ahaadee maxay rasuulku laba yahuudi ayuu rajmiyey oo horena guur horena u soo maray haddaba wuxuu leeyahay waa mu- muxsanku waxa weeye qofkaa mukallafka ah ee xorta ah walow dimbiba haadee oo hayaba geliyey ama ku libdhiyey xashafatahu xubinkiisa intaa hore biqulin yacni xubin dumar geliyey weeye fii nikaaxin saxiixin weliba nikaax saxiixana ugu tegey nikaax saxiixa nikaax guur saxiixa kii faasidka ama laa faasidin filafari kii faasidkaa isagu mae nikaax saxiixa mar haddii qudulkiisii uu ku geliyey farji dumar isagoo baaliq ahoo caqli leh oo xor ah isla markaa hadduu muxsan baa la yidhaahaya hadduu sinaysto waa la rajminaya dhagax baa lagu dilaya maxaa yeele waxa la leey waa qof dariiqii wanaagsanaa iyo waddadii fiicnayd soo arkay mar hadduu waddadii wanaagsanayd iyo tii sharcigayd soo arkay oo dabeetana uu weecweecdo waa midaan aaya lahayn isaga ka ummadda ha laga dhaafiyo ha laga daahiriyo wey laa faasidi nikaaxay laakiin hore uu wuxugu arkay hadduu faasid yahay muxsan noqon maayo filadari waa shay xaaraam oo kaamil ku noqon maayo taaniga markaas adharka goorjee wuxuu leeyahay qadiim baana le waa muxsan buu leeyahay faasidku dee saxiixuu la mid noqdaa xagga ciddada iyo xagga nasabka ixsaankana kula mid buu noqonaya waxaa kaloo asaxa buu leeyahay ishtiraadu taqyiib waa in gelintaasi ay shardi tahay xaala xuriyati wa takliifi xilligaa guurka saxiixa wuxuu ugu tegey waxa shardi ah inuu xor ahaa isla markaa mukallaf baaliqa qaangaarana uu ahaa haddii xilligan uu u tegey adoon ahaa ama uu sabiha ama waa laaba xilliganuu nikaaxa saxiixaa samaystay rajmini ku waajibi maysa markaa diba se nikaax saxiixa ugu tegey isagoo sabiha muja ama raqiiqa de waa in mar haddii markan damba kaamilnimo la eegaya markaa hore wuxuu muxsan ku noqonayeyna waa inuu kaamil noqdaa waxaa kaloo sheekhu leeyahay wa ana alkaamil walasax ana alkaamil ka kaamilka ah macnaha ee dee shuruuddii masalan qaangaarka ah ee caqliga leh ee xorta ah azaniya sinse binaaqisin naaqis ku kaamil ah yar firiya halkaa binaaqisin ku kaamil ah binaaqisintaa waxaad ku tacalujinaysaa kaamilka ka kaamilkaa rag iyo dumarba ee zinaystay binaaqisin mid naaqisana ku kaamil noqday masalan qof xor ah oo baaliq oo caaqil ah ayaa wuxuu ku kaamil noqday uu guursaday macnaa uu nikaax saxiixa ugu tegay mid naaqis ah masalan inan yar ayuu ayuu guursadoo nikaax saxiixa uu ugu tegay ama gabadhibaa inan yar yani guursatoo kaamil ku noqotay kaamilkii bimacnaa muxsanka la odhanayay ayaa wuxuu ku noqday mid naaqisa mid yar ama inan yar buu guursaday oo markaa ku arkay ama gabadhi baa inan yar guursatay kaa kaamilka ah ee ku kaamil noqday kaa naaqiska ahi muxsanun isagu muxsan buu noqonayaa oo haddii uu inan yar soo guursaday ama masala gabadhi inan yar ay soo guursatay kadibna ay sinaysato iyaduna xilligaa ay gursay ama ninkuu gursay dee qaangaad caqli loo xora uu ahaa kadibna uu sinaysto muxsan baa la odhanaya waa la rajminaya isagoo xor ah oo mukallaf ayuu nikaax saxiixana dee ugu tegey marka ayagoo labadoodaba kaamil yihiin oo kale ka dhigan tahay taaniga asaxa kortee wuxuu leeyahay muxsan ku noqon maayo maxaayile mar haddaan labadoodii isu tegay aan midkood uu yar yahu naaqis yoona labadoodiiba aanay noqonayn muxsan ka kalena waa lamid oo shubhay noqonaysa marka nalkaamila zaaniya ee zinaystay marka zaanigaas in ay kaba daayo ayaa wanaagsana in la idbaalayo marka laguma tacaluujin karo zaani binaqisin ka zinaystay aad bay uga doodeen culamada qaarkood inay macnihiisu ma toosna culimada qaarkoodna waxay dhan waa iska toosi karaa macnuhu anal kaamila ka kaamilka ah azaniya ee macnaha dee guur horena soo maray azaniya ee ka zinaysay binaqisin muxsanu waa muxsan marka waa wax horan la isaga soo ogaadayo dee qofku isagoo kaamila hadduu ka zinaysto qof naaqisa waa laxadii muxsan buu noqonayo waa la rajminaya walbikru kii isagu aan meher hore soo maray alxuru ee xortaa xadkiisu waxa weeye miatu jalda boqol jeedar wa taqriibu caamin iyo sanad in la masaafriyo ilaa masaafati qasrin laba maalin socdiya famaa fawqaha wixii kasii sarreeya wadaa cayana alimaamu jihatan markuu cayino falaysa lahu uma sunaaya alabu gayriha inuu doono fila sax haddaan qaban wayuqarabu waxa la musaafirin غريب mid غريبa min بلd الزنا laga m ilaa غayri بلdi baa loo mسaaفrin fain caada ilaa بلdi hadduu noqdo muنica waa loo didi فila صx daan qaban waxau sheeku leeyahay kii isagu bikriga ahaa ee aan muxsanka ahayn muxsanka aan ahayn macnaha aan guur hore soo marin ee baaliqa caqilka xorta ahaa rag iyo dumar midkuu doonaba ha ahaadeen miatu jalda xadkiisu waxa weeye waa boqol jeedal si ayaddaynu tilmaamaynay azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda iyo wa taqriibu caamin sanad in la musaafiriyo sanad in la musaafiriyo oo riwaayo muslim uu tilmaamayay ayaa iyaduna sidaa tilmaantay waanay sameeyeen dee khulafadiina way sameeyeen oo way musaafiriyeen oo mid walba waa waa laga kaxeeyey meeshii uu ku zinaystay ee lagu xaday ilaa masaafati alqasri masaafatulqasri baa la geyn laba maalin socod iyo famaa fawqaha wixii kasii hooseeya wixii laba maalin socod ka hooseeya waxaa la leeyahy waa wax iska kooban oo iyadoo loo musaafirinay laba maalin socod iyo wax kasii badan xayre cumar mid shaam buu eriy cusmaan mid uu maser u eriy cali mid uu basre gey markaa la iska sii dayn maayo meeshaa tagun baa la odhan oo sanadka halkaasaa loo musaafiray maxaa markaa ay tahayna dee waxa weeye qofkan in waxsho lagu rido iyo keliyo waa in lagu rido ehelkiisi iyo waddankiisi laga dheereeyo dee dhinac kala lafdeeda isaga danbay uga yar noqonaysa isaga lafdiisa o intaasi ka lafdiisa dhinac bay dawo uga tahayo dee meeshii lagu garaacay ee lagu jeedlay ee ummadda o dhami wada arkaysay haddii uu iska sii dhex joogo siday ciyaalku isugu tilmaamayaan waxaa dhici karta inuu kaba dhigo marka marka meel aan laga garanaynin la geeyo imase hargeyso oo kale kii lagu jeedlay la geeyo ceergaabo dee dhinacaa lafdiisa isaga danbaa ugaga jirta haddaba wuxuu sheekhu leeyay waidaa cayina alimaamu jihatan falaysa lahu talabu gayriha fil asaxi hadduu imaamku cayino jiho uu yidhaha masala boram oo kale u yihi hala geey falaysa lahu talabu gayriha inuu yidhaha burcaaniyay geeye ma laha fil asaxi haddaan qabano wuxuu isagu doonayo waxaan ahayn waa in lagula dhaqmaa waxaa kaluu sheekhu leeyahy wayuqarabu waxa kaloo la musaafirin gariibun zanin gariibun mid aan isagu beledka deganayn ee gariib ku ah ayaa zinaystay waa la musaafirinaysa halkee laga musaafirin min beledi zinaa meesha uu ka zinaystay ayaa laga musaafirin halkee la geyn ilaa gayri beledihi meeshuu ka yimi meelaan ahayn hadduu burco ka yimi booramaa la geyn maxaa yeelay qofkan in la cidlaysiiyo oo la ciqaaba haddee la doonaya waddankiisi iyo meeshiisii oo loo celiyaana dee waa isagii oo la taageera bay ka dhigan tahay fa in caada ilaa badelihi ilaa beledihi waxaynu ogaanay haddaba intu booramadiii baynu ka soo noqdayoo uu meeshiisii tegey munica minhu fil asax soo qabtaa la odhanayo halkiia lagu celiyo walaa tuqarabu la musaafirin maayo imra'atun haweene waxdahaa keliya fil asax haddaa qabana bale maca zawjin aw maxramin ayaa lala musaafirin walow biujratin mushqaayadba ha qaadanayaan fain imtanaca hadduu diido biujratin lam yujbar fi lasaxi lama dirqinayo islaamihiina waa kuwii la musaafirinaya ayana marka waxa uu sheekhu leeyahay gabadhii zinaysatay keligeed la musaafirin maayo fila sax haddaan qabanno ee waxaa la raacin ama ninkeeda ama maxramkeeda ayaa la raacin ay laa tusaafiri lmar'atu ma safrayso ilaa wa macahaa zawjun oo maxram baa lay safri mayso gabadhu ilaa iyadoo ninkeeda la jira ama cid aan geyni mooyaane laa yaxilu limra'atin uma banaana haweenay tuuminu billahi walyawm alaakhir ilahi yawm alaakhir rumaysa tusaafiru masiirata yawmin ilaa macadi maxram uma banaana haweenay ilaahay yawm alaakhir rumaysay inay safarto maalin in loo socdo ilaa maxram in loo socdo mooyaane midda labaad dee in la edbiyaa loo jeedaye haddii la la sii daayo halkan hadda inay kasii wadato un zinadii iyo xumaantii ayaa dhici karta taaniga markaa asaxa ka hor jeedaana wuxuu leeyahay may waa la musaafirin waa safar waajiba safar alhijra oo kale ayuu markaa ka dhigan walow biujrati mashaqaayad ba haddee haddii zawjkii ama maxramkii idhaa mashaqaayad laysiiye mooye raaci maayo maal hadday leedahay inay bixisaaba waajib ku ah oo ay masaaribdiisa qabto haddaanay gambaba lahayna dee waxaa la odhan baytulmaalka iyo xoolaha muslimiinta ayaa la odhan ha laga bixiyo annaga kusiinana masaariiftaasi raac baa laodhan caantaynba waa la waay dee lala sugo marka wax la helo ama iyadoo ay waxesho ama baytulmaalka wax kusoo dhacaan ayuun baa la musaafirin fain imtanaca haddaba ninka ciddii maxramkii ama zawjkii ayaa diiday biujratin inuu raaco mushqaayad xataa haddii la siinayo lam yujmar fila sax la dirqin maayo loo dhamay qasabku raac mar haddaad masaaribtaadii haysato maxaa yeelay dee musaafiriinta qof aan dembi gelinin waa wax iska adag weeye qofkan isagu dembi ma gelin mar haddaanu dembi gelin qasab ku raaca qofkaa dembiga galay ha lagula musaafirin taasi mid bannaan maaha waalcabdu addoonkana khamsuuna waa konton xadkiisu wa yuqarabu nisfa nisfu sanatin sana barhkeedna waa la musaafirin wa fii qawlina sanatan wa fii qawlina laa yuqarabu laba musaafirin maayo ayuu leeyahay wuxuu sheekhu leeyahay xadka addoonka waa conton maxaa ilahi baa yidhi faidaa uxsinna faina aatayna bifaaxishatin facalayna nisu maa cala lmuxsanaati min alcadaab marka ay la guursaday macnaa ay dhowrsamaan ee la guursado hadday la yimaadaan faaxisha iyo zino waxaa guud ka wadaaday nisfu maa cala lmuxsanaati min alcadaab kuwa hortaa wixii lagu lahaa kala berhka dee waxaasina waxa weeye waa xagga jeedalka un maxaa yile rajimigu dee waa dil dilna ma kala barhno mar haddaanu dilkii kala barhmaynin waxaa halkaa ka soo baxday inaan addoommada rajmi lagu lahayn se lagu leeyahay jeedalka kala barhkii oo kontona wayo nisu sanad wa yuqarabu waxaana la musaafirin nisu sanati sanad barhkeed maxay la isagu waa kala barhoobayaa sidii jeedalka oo kale wa fii qawlin sana sanad baa la musaafiraya buu leeyahay kan oo xor iyo loo kala eegi maayo qeyb wa fii qawlin laa yuqarabu qowlna wuxuu leeyahy laba musaafirin maayo dee xaqii sayidka ayaa meesha ku lumaya maxaa yeelay addoonka dee wax ehelo u leeyahay ma jiro markaa isagu mar haddaanu ehelba lahayn isagu waxba ku cidloon maayo musaafiriintaasi ninkan sayidka ayuunbaa isaga ay wax ka lumayan ulaba wayahbutu wuxuu ku sugmaa zinadii bibayinatin markhaati ow iqraarin ama qirasho maratan marra qirto walow aqara haddii uu qirto uma rajaca dabeedna uu ka noqdo saqata xadkii wuu dhacayaa walow qaala hadduu yidhaha laa taxuddunii hayxadina aw ama haraba u carra falaa ma dhacayo sidaas sax haddaan qabano waxa uu sheekhu leeyahay zinada oo aynu soo sheegnay waxay tahay iyo shuruudda iyo xadkii wuxuu yahay iyo bal shuruudda qofka la xadayo loo eegaya ayaa halkana wuxuu inooga gelayaa sheekhu waxay ku sugmaysay sinadu waxay ku sugantaa ayaa sheekhu yidhi laba arrimood bibayina markhaati way ku sugantaa ay afar markhaati oo labi ay ka markhaati kaceen labadaa ruux oo kala sinaysanaya inay arkeen wati aayadda qur-aanka kuwa idinka mid ee faaxishada la imanaya fastashhiduu calayhina arbacata minkum afar idinka mida markhaati u geliya weliba waxaa la shardiyaa marka ay ka markhaati kacayaan dee inay caddeeyaan oo ay yidhaahdaan xubinkiisii ayuu heblaye oo yacni ilaajiyey si isagoo ka sinaysanaya ee macnaha way me meel bay ku wada jireen iyo way maqaawanaayeen iyo waxaasi markhaati noqon mayso zubadku siduu ka mirwadin fii mukxara yani baalkaa lagu indhakuusho indhakuusha ku dhex jiro oo kale sidaas oo kale inay alaabtooda ahayd waa inay uga markhaati kacaan yani waa sida loo adkeeye afar baa la yidhi weliba afartuna waxaa la yidhi sidaa waa inay uga markhaati kacaan yani waxaa la dhawrayaa dadka sharaftooda iyo cirdigooda kaasi waa midoo waa markhaatiga ah aw iqraarin ama qirasho qofku uu qirto ou idhaahda aniga ayaa zinaystay walow mar keliyaba ha ahaatee maxaa yeele rasuulku sala allahu alay sl ninkii maacis la odhan jiray iyo gabadhii qaamidiyada la odhan jiray qirasho ayagu ay qirteen ayuu ku rajmiyey oo dhagaxa loogu dilay markaa mara tantaa waxaa sheekhu uu xusay khilaaf baa ku jira oo abaa xaniife iyo imaam axmed iyobaa waxay qabaan iqraarka ay zinadu ku sugmaysaa afar jeer inuu yahay oo qofku uu qirto oo xadiidkaa maaciza ayay qisada sidaasi ku jirtay bay yidhaahdeen waxaanay leeyihiin culimada marka keliya ku tagtay in lagu kaaftoomayo rasuulku wuxuu ugu celcelinayay caqligiisa ayuu ka shakisanaa oo adika junuunu war mawaalibaa kugu jirta war ma laga yaabo inaad meel kale yani wuxuu aada ugu celinaya arrinka ayuu iska hubsanayu isaa ninku malaa iskama hubo waxa uu sheekhu leeyahay walow aqara hadduu qofkii zinadii qirto uma rajaca canhu uu ka noqdo dabeetana qirashadiisa qaada xajkii waa uu ka dhacayaa maxaa yeelay rasuulku sala la alay sl ninkaa maacis wuu u bandhigay ma laga yaabaa inaad dhunkatay ma laga yaabaa inaad eegtay weli aad zinaysanba ma laga yaabaa yacni isagoo qofkii qirtay ayuu haddana ixtimaalaadka kale rasuulku sala la alay sl u bandhigayey maxaa yeelay markii ay rajmiyeen ee dhagaxii lagu bilaabay buuhi war rasuulkii ii celiya dabeedna kamay maqlin arrinkii bay rasuulka u sheegeen markaasaa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi hallaa taragtumuuhu waar maa ka daysaan ma hadduu rasuulkiigu celiya waxaa laga yaabaa inuu toobad keeno oo ilaahay ka toobad aqbale markaa waa la aqbalayaa ka noqodkii waxa uuse leeyahay sheekhu qofkii zinada qirtay hadduu laa taxuduni hayxadina hadduu yidhaahdo aw haraba ama uu ka cararo falaa ma dhacayo xajki fila saxiix haddaan qabano maxaa yeelay qofkani dee qirasho ayuu caddeeyey noqodna muu caddaynin noqodna muu caddaynin laakiin waxa idhi waa laga yardaynayaayo dee lala raaci maya haddii markaas u dee ka noqdo oo xajkii zinadiiu saa kaga noqdana waa laga dayn haddii kalena waa la xadi walow shahidaa hadday ka markhaati kacaan arbacatun afar ragi bizinahaa gabadha inay sinaysatay wa arbacu niswatina afar dumarina annahaa cadraa-u inay bikraa tahay oo xuubkii bikaaradaha uu ku yaallo ayay ka markhaati kaceen lam tuxadda hiya iyada la xadi maayo walaa qaadifaha kii qadfayna lama xadayo waxau sheekhu leeyahay haddii ay ka markhaati kacaan afar nin ayaa ka markhaati kacay gabadhani inay zinaysatay oo iyadoo zinaysanaysa ay arkeen afar dumara ayaa iyana waxay ka markhaati kaceen inay cadro tahay oo bikre ay tahay oo dee xuubkii khilqiga ee ilaahay xubinkaa uu ku bahaadhay ee marka jimaac iyo galmada la sameeyo burburi jiray inay leedahay uu sidii ugu dahaaraya ayaa iyana ka markhaati kaceen waxau sheekhu leeyahi lam tuxadda hiya iyada lama xadayo iyada lama xadayo mar haddii bikrigeedii u bed qabo la xadi maayo meeshii dee shubha soo gashay xadkana shubha ayaa lagu reebaa sida daahirkee muuqataana dee waa inaan galmo lagu samaynin wey walaa qaadifuha kii qadfayna iyo markhaatigii midnaba lama xadayo oo dee markhaati ayaa zinadeedii ka markhaati kacay mar haddii markhaati uu zinadii ka markhaati kacay ka qadfa iyo kii ka markhaatiga midna la xadi maayo waxaana suurtagala dee inay isagaba soo noqotaba wax suurtagal walow cayana haddii uu u cayino shaahidun markhaati zaawiyatan doc haddii u cayino lizinaahu zinadiisa walbaaquna hayraha bay u cayineen lam yahbut ma sugmayo wuxuu sheekhu leeyahay afartii markhaati ayaa markii masalan aqalkii la yidhi halkee bay ku zinaysteen ayuu mid ka midi wuxuu yidhi dee halkaa furaashka iyo waxaasi ay yaallaan ayay ku zinaysteen oo zaawiye iyo markaa isagu doc ayuu cabiray oo cayimuu yihi docdaasay ahayd walbaaquunana zaawiyatan hayraha qoladii kalena waxay dhan may halkaa may ahayne xaggan dhinacan kalay ahayd lam yahbut xadkaasi ma sugnaanayo maxaa yeelay zine keliya iskumay waafaqin waxay ka dhigan tahay isagoo midna yidhi saaka ayay zinaysay midna yidhi galabta ayay zinaysatay ayay ka dhigantao markaa iskhilaaf baa ku yimid markaa iyagiina waa la xadaya baa la yidhio xadulqadafkii ayaa laga jarayaa ilan zinadii waa kuwaasoo caddayn kari waa sugi kari waaye ceebeeya yaalun bay markaa udhacayaan markhaatiimo noqonayaan wayastawfiihi waxa oofsanaya alimaamu imaamka ayaa oofsan aw naa'ibuhu ayaa oofsan min xorin iyo mubacadin addoonkii barxorta ahaa wayustaxabu waxaa la suneeyaa xuduurulimaami imaamku inuu soo xaadiriyo shuhuuduhu markhaatiyadiiba wayaxudu raqiiqana sayiduhu ayaa xadaya aw ilimaamu fain tanaazacaa hadday ku doodaan fal asaxu alimaamu imaamka ayaa xadaya waxau sheekhu leeyahay haddaba ciddii oofsanaysay xadkii ayuu halkan inoo gelayaa xadkii zinadu markuu sugmo waxa oofsanaya imaamka weyn iyo madaxweynaha dadka muslimiinta ahay ay leeyihiin ee dee diinta ku xukumaya ayaa ilaan wixii loo doortayba xuduudda oogiddeeda ayaa ka mid ahe kaas ayaa oofsanaya aw naa'ibuhu ama kii naa'ibkiisa ahaa ee uu meeshaa u diray ama ku-xigeenkiisii ayaa oofsanaya yay ka oofsan min xorin kii xorta ahaa imaamka ayaa ka oofin wa mubacadin kii mubacadka ahaa ee masalan nisna xorta ahaa addoonkii nisna xorta ahaa nisna addoonka ahaa kaana imaamka ayaa ka oofsanaya oo dee wax wilaaye ahi kuma laha sayidku inta xorta ah xadkiina dhammaantii buu ku wada tacalluqsan yahay markaa imaamka ayuunbaa ka oofinaya waxaana sunnaa buuhi marka xadka la oofsanayo ama markhaati ha ku sugnaada ama qiraal ha ku sugmay xuduurulimaam imaamku inuu xaadiraa oo meeshaa joogaa way wanaagsan tahay hadduu markhaati ku sugnaadayna wa shuhuuduhu waxaa kaloo la shardiyaa inay xaadiraan xuduurulimaami wa shuhuudihi iyo shuhuuddina inay xaadiraan ayaa la shardiyaa shuhuuddii zinada haddii ay ku sugantay oo abi xaniife ayaa wuxuu leeyahay inay xaadiraan ayaa laga maarmaan ah markaa khilaafkiisa si looga baxa daraaddeed ayaa iska wanaagsan yasee rasuulka ka sugnaatay inay qaamidiyadii iyo maacidiyi markuu rajminayey markhaatiyadiina mmo rasuulku muu xaadirin fain ictarafat farjumha unays markuu lahaa ila imraati haadaa ninkaa gabadhiisa u tag oo hadday qirato rajmi iso ogeysi si aan u xaadiro ma odhanin waxaase iska wanaagsan kollay in meesha xadka lagu oofinayo dee ay joogaan walyashhad cadaabahumaa daa'ifatun min almu'miniin ruux mu'miniinay goobjoogha ka ahaadaan baa layidhi oo afar ay ugu yar yihiin waaye waxaa kaloo sheekhu yidhi waxaa xadayaa addoonkii hadduu addoon zinaysta waxaa xadayaa sayiduhu sayidkiisa ayaa xadaya oo xadka ka goynaya maxaa yeelay dee markuu masalan xadka qadarkiisa iyo kayfiyadiisiiba og yahay isaga ayaa oofinaya oo gudaya ka oofsanaya maxaa yeele rasuulku sala l sl aqiimu lxuduuda calaa maa malakat imaanukum waxay gacmihiinu mulkiyeen xuduudda ka oga idaa zanat aamatu axadikum falyaxuddaha markay midkiin addoontiisa sinaysid ha xado walaa yusarib calayha yaanu canaananin oonu ceebaynina awil imaama ama imaamka iyo madaxweynaha dadka muslimiinta ayaa xajkii ka ogiyo de isaga ayaa wilaayadiis ay caam tahay fain tanaazacaa hadday imaamkii iyo sayidkii isku qabtaan oo anaa xadaya anaa xadaya ay meesha laysku qabsanaa fal asaxu alimaamu imaamka ayaa xadaya maxaa yeelay isaga ayaa dee wilaayadiisu ay caam tahay oo dadkan ka wada mas-uula wa ana sayida wal asax ana sayida yuqaribuhu sayidku isaga ayaa musaafirin wa ana almukaataba asax waxa weeye mukaatabu ka xorin buu lamid yihi wa ana alfaasiqa waalkaafira waalmukaataba yaxuduuna cabiidahum addoommadooda way xadayaan wa ana sayida yucaaziru wuu tacziira wayasmacu lbayinata markhaatiga bilcuquubati cuquubo ka markhaati kacayana waa maga dhegaysanaya waxau sheekhu leeyahay qowlka asaxi waxa weeye inuu sayidkii musaafirinayo taqriibintii uu masa- uu isagu sayidku leeyahay siduu u jeedlayiba maxaa yeelay qiimulxuduuda calaamaa malakat aymanukum dee tii ayuunbay soo gelaysaan waxaa kaloo asaxa in mukaatabka zinaystay addoonka la yidhi intaa haddaad keento xor baa tahay ee zinaysay ka xorrin xor ayuu la mid yahay oo imaamka ayuunbaa ka oofsanaya mar haddii uu qabdadii sayidka uu kaga baxay oo kitaabo saxiixa uu kaga baxay wuxuu la mid yahay kii xorta ahaa taaniga wuxuu leeyahay qinibun buu la mid yahayo maxaa yeelay inahu cabdu maa baqiya caleyhi dirhamu si xadiidku tilmaamayay intay shilin ku harsan yihiin waa addoon uno qiniga ayuu la mid noqonaya addoonkii baraxa tirnaa asaxu waxaa kaloo weeye sayidka faasiqa ah iyo sayidka gaalka ah iyo sayidka iyo mukaatabku ila mukaatabku addoon wuu yeelan karaa oo masalan waxa uu rogrogaye de maalka kitaabada iskaga bixinaya addoon waa soo geli karaa sayid faasiqa iyo sayid gaala iyo kii mukaatabka yaxudduna cabiidahum addoommadoodii ayaguna waa xadayaan aqiimu lxuduuda calaa maa malakat aymanukum dee xadiidkaasunbuu soo gelaya xuduudda kooga waxay gacmihiinu mulkiyeen oo sayidku waxaanu xadka addoonkiisa u ogaya biariiqi lmulki milkigaas ayuu kaga kaga gudayaayo dee wuu ku hagaajinayaa markaa wuxuu ka qabqabanayay ayuunbay la mid tahay taaniga asaxa ka hor jeeda wuxuu leeya me waxa xadkan wilaay ahaan ayuu ugu hofinayaayo wilaayana ehelkeedii kama mid aha oo kuwani ma oofsanaya mardii faasiq iyo kaafir iyo mukaatab iyo xadka wilaay ahaan baa loogu oofinayay kaa wilaayadiina ehelo maaha waxaa kaloo sheekhu yihi asax waxa way ana sayida yucaziru sayidku isaga ayaa ganaaxaya addoonkiisa taaniguna wuxuu leeya ma ganaaxayo mar haddaanay wuxuu wax dabdisan oo kooban oo qiyaasan aanay ahayn imaamka ayaa nadar iyo ijtihaad laho isaga ayaa ku dadaalaya waxaa kaloo asaxa ana sayida yasmacu lbayina markhaatigii wuu dhegaysanaya addoonkiisa lagu markhaati furayo bilcuquubati haddii cuquubo lagu markhaati furayo addoonkii sayidka xaq buu leeya inuu dhegaysto maxaa yeele xadkii oogidiisa waa karayay sayidku dee inuu markaa markhaatigii dhegaystana dee sidii imaamka oo kale xaq buu leeyahy taaniga asaxa korteeda wuxuu leeyaha maya oo maqalka markhaatigu dee xukaamta ayuunbu ku gaar yahay warajmu rajmigii haddaba bimadarin dhooba la kuuskuusay ama la adkeeyey ayay ahaatay iyo wa xijaaratin muctadilatin dhagaxyaal dhexdhexaada walaa yuxbaru lirajuli ninkii loo qodi maayo wal asaxuna istixbaabu lilmarati in loo qoday weeye in sabata bibayinatin hadduu ku sugmay waxau sheekhu leeyahay kayfiyadii xadka loo oofsanayo wixii lagu oofsanayay ayuu halkan nooga gelaya waxau sheekhu leeyahay rajmiga la rajminaya kaa muxsanka ah ilaa inta uu ka dhimanayo bimadarin ayuu ahaaday waa dhoobadaa dee ama la gubay ee adag ama la kuuskuusay ee isqabsatay een dhagaxa ka dhicin taa wa xijaaratin muctadilatin iyo dhagaxyaal dhexdhexaada oo iska kaf buuxisa ayay noqonaysaa markaa qaar yaryarna dee la quruuruxna lala dhici maayo si aan dee tacdiibkiisa aan u dheeraanin qaar waaweynna markaba lagu dhufan maayo maslixada un xabad weyn laga saari maaye waxaa la doonayaa inuu dee xanuunsado ayaa la doonaya marka waa in kuwa waraaba tuurka ayaa lala dhacaya walaa yucbar lirajul ninkiina loo qodi maayo masalan marka la rajminayo ama zina ha ku sugnaa zinadiisu markhaati ama iqraar ha ku sugnaatee waxba loo qodi maayo culamada qaarkoodna sidan dumarka in bay kala farqiyeen waxay idhaheen haddii masalan ay markhaati ku sugnaaday in loo qodo ayaa wanaagsan si aan u cararin haddii iqraar ay ku sugnaatayna in loo qodo maaha oo god loo qodo ilaa sinaha la geliyo asaxna waxa weeye istixbaabuhu inuu sunno yahay lilmarati gabadha in loo qodo god qarinayo ilaa meelaha laabteeda waa in loo qoda in sabata haddii zinadeed bibayinati markhaati ku sugnaatay maxaa yeelay si aan dee cawradeedina u muuqanin isla markaa ma sida daahirkiina markhaatiyaduna dee ka noqon maayaan laakiin waxay leeyihin hadday qiraal ku sugantay hadday qiraal ku sugantay iyada loo qodi maayo si dee ay u carari karto haddii ay ka noqoto walaa yu'akharu la dibdhigi maayo xadkii ama rajmintii limaradin xanuun wa xarin qabo kulayl wa bardin iyo qabo mufridayni oo xadgudub ah waqiila waxaa la yuakharu waa la dibdhigi in habata haddii uu ku sugnaaday biiqraarin iqraar hadduu ku sugmay wa yuakharu waa la dibdhigayaa aljaldu jadalkii limaradin xanuun baa loo dibdhigi wuxuu sheekhu leeyahay lama dibdhigayo rajminta haddii qofkii la rajminayo uu xanuunsanayo ama kulayl iyo qabo mufridayn xadgudub oo aada u daran ay jiraan kulayl aada u daran iyo qabo oo aada u daran ay jiraan ama markhaati ha ku sunaajinaan ama ya ku sunaani maxaa yeelay mar haddii naftiiba la saarayo dee waxba markaa nafdaasi inay saxiixo tahay iyo inay taqiimo tahay waxba farqi ma laha qiil baa wuxuu leey yuakharu in sabata biiqraarin may hadduu markhaado qiraal ku sugmay isagu hala dibdhiga buu leeyahay oo maruu caadi yahay uun xadka ha laga wafiya u xanuunkiina ka baxay kulayl iyo qabow daranina aanay jirin waayo waxaa laga yaabaa dee inuu ka noqon lahaa markuu yar xanuunsado haddiise masalan isagoo xanuunsanaya bug lagaga siiyo doonana inuu ka noqdo dee xabaddaa horraysaa dilaysa buu leeyahy wa yuakharu waa la dibdhigayaa aljaldu jaadalkii limaradin xanuun ayaa loo dibdhigay fain lam yurja haddaan la rajinaynin buruhu bogsaadigiisa julidda waa la jeedlaya laa bisawtin dee ayadaa lagu jeedi maayo markaa sawde bal biciskaalin waxaa lagu jeedi laan calayhi miatu gusnin boqol laamood leh fain kaana khamsuuna hadday konton ku sugeen oo duriba bihi maratin laba jeer ayaa lagu dhufan wa tamusu waanay taabana laqsaanu laamuhu oo ama yankabisu bacduhaa calaa bacdin barhkeed babalka kale ayuu dul fulayu cadaadinaya liyanaalow si u gaadho bacdul'alami xanuunka barhkii fain bara'a hadduu bogsado ajza'ahu waa gudayaa waxuu sheekhu leeyahay jeedalkii waa la dibdhigayaa limaradin xanuun ayaa loo dibdhigi haddii qofka boqolkii jeedal lagu dhufanayo dee waa in loo dibdhigaa haddii xanuun bogsaadigiisa la rajaynayo uu qabo waa in loo dibdhigaa haddii mase xumad iyo madax xanuun iyo waxaasi hayaan maxay inay ujeedaan ninkan loo leeyahay de waa in la yar damaqo oo waxaan laga joojimo in la dilo la dooni maayo haddaba wuxuu sheekhu fain lam yurja bur'uhu xanuunkanuu qabo bogsaadigiisaba la rajayn maayo waa xanuunaan lagaba kicin julidda markaa waa la jeedli lana dibdhigi maayo maxaa yeelay dee wakti la sugaa ma jiro laa bisawtin markaa jeedal lagu lala dhici maayo oo lagu jaldin maayo jeedale si aan u halaagsay balbi ciskaale dee laan waa dhubahan timirta ayaa ciskaalka la yidhahdaa laamaha dhaadheer ee timirta sida takaramkaba cunquud loo yidhaahdo ayaa ciskaalkana loo yidhaahdaa taa timirta waxaa lagu dhufan laan caley miatu qusnin boqol ulood ama laamood oo yaryar leh ayaa hal mar un lagu dhufanayaa maxaa yeele rasuulka sala allau alay slam ayaa sida xadiis abu daawuud uu warinayo ayaa nin sidaa yidhi ha lagu sameeyo fain kaana khamsuna hadday haddaba laantaa ku sugan yihiin konton yacni faraq ama dhudood hadduu leeyahay oy konton yihiin baraba bihi ama duriba bihi maratayni laba jeer ayaa lagu dhufan si ay boqolkii dee ay u dhammaystirmaan haddaba wuxuu leeyahay markaa lagu dhufanayo kontonka labada jeer ama boqolka mar lagu dhufanayo watamusu laqsaan laamuhu wada taaban waxa shardiya in laamuhu wada gaadhaan ay boqolkuba wada taabtaan ow yankabisu bacdoo calaa bacdi ama barhkeed barhka kale dul fulayo cadaadinayo liyanaalo bacdualam si xanuunku dee barhkii u gaadho ama laamahani waa inay ku wada dhacayaan ama waa inay isdul fulayaan iscadaadinayaan buu le si xanuunku u gaadho dee xikmadii xadku si aanay u burin haddii aanay wada gaadhayn isna cadaadinahayna xadki ma dhacayo wuxuu sheekhu leeyay fain baraa hadduu bogsado kii la jeedlay ayaa iska bogsaday ajza'ahu waa gudaya kii aynu lahayn xanuunkiisu bogsaadi male ayaa markii laantaa lagu dhuftay buu iska bogsaday ha lagu celiyo la odhan maayo ee waa la iska dayn walaa jalda jeedal ma jiro fii xarin iyo wabardin mufridayni kulayl iyo qabow xadguduba waidaa jalada alimaamu imaamku markuu jedlo fii maradin ow xarin wabardin falaa damaana damaan laguma le cala nasi haddaynu ku soconno sida imaam shaafici cadeeye fayaqtadii wuxuu keenayaa markaa ana taakhira mustaxabun in taakhirku mustaxab yahay waxau sheekhu leeyahay la jeedli maayo haddii xanuun jiro ama qabow ama kulayl mufridayn oo aada u adag waa in la dib dhigaa inta uu ka bogsanayo waktiguna ka caadi noqonayo si aanu dee u halaagsamin taasi waa taa iyadu daba waxaa kaluu sheekhu ui waidaa jalada alimaamu fii maradin aw xarin wabardi imaamkii ayaa wuxuu jeedlay isagoo xanuunsanaya ama isaga oo kulayl iyo qabow fara badani uu jiro qofkii la jeedlay baa dabeedna u dhintay falaa damaana wax damaanoo imaamkaa lagu leeyahay ma jiro cala nasi haddaynu ku soconno siduu caddeeyey imaamu shaafici fi lum maxaa yeelay dhimashadani waxay ka timi waajib laga oogay waajib laga oogay mar hadday dhimashahaas ka timi kii oogay waxba laguma leh fayaqtadii marka wuxuu keenayaa sida imaam shaafici naskaa imaamu shaafici uu caddeeyey wuxuu keenayaa ana ta'khiira mustaxab in dibdhigiddu ay tahay sunne ee aanay waajib ahayn inay sunno un tahay ayuu keenayaa e aanay waajib ahayn taas ayuu keenaya kitaabu xadd lqadfi kitaabkan wuxuu sheeku inooga hadlayaa xadkii qadafka ama cayda iyo ceebaynta xadkeedii markaa qad luqaan waxa la ydhaha ramy waa wax la turay ama la ganay sharci ahaanna waxaa looga jeedaa aramyu bizina qofkii oo zina lagu sheego iyadoo la ceebaynayo iyadoo la ceebaynayo iyadoo la ceebaynayo waxaynu leenahay dee markhaati ayaa baxaya markhaatigu markuu qofkan zina ku sheegayo markhaati ahaan buu usheegaya ceebayn ahaan usheegi maayo markaa dee dadkii markhaatigaa lama xaday ila inay yaraadaan mooyaane qadafkuna sidaynu soo tilmaanay ee zinada aynu kusoo tilmaanay kabaa'iru dunuub ayuu kamid yahay dembiyaalka muubiqaadka u xalaaga toddobada dembi ee waxalaaga qadfu lmuxsana dumarka dhowrsoon oo la qadfo oo xumaan lagu sheega ayaa ka mid a nin iyo raggiba nin iyo dumarki ninkii iyo gabadhiba isku waxaa kaloo xaakim uu wariyey iyo bazaar iyo in gabadh muxsano ah oo la qadfo ama la ceebeeya uu tirayo boqol sano camalkaad qabato inuu tirayo waxaana markaa waa tala waladiina yarmuuna almuxsanaat ayadda alla leeyahay kuwa dumarka muxsanaadkaa ku sheegaya zinada ee aan afar markhaatina la imanin dee in la jeedno wax markhaatiyana ha ka aqbalin ba siddeetan jeedan laku dhufto markii ay nimankii munaafiqiinta caaisho ceebeeyeen idhaen way zinaysatay markii aayaadkii barinimadeeda tilmaamaya ay soo degeenna ciddii qadaftay rasuulku xajka ayuu ka oogay shuruudu xadilqadfi xadka shuruuda xadilqaadifi ka waxa qadfay xadkiisa shardigiisu waxa weeye atakliif in la sakraana kii sakhraanka ah ay sakhraamiye mooyaane walikhtiyaar doorasho ayaa la shardiya wayucazaru waa la ganaaxa almumayizu kii wax kala garanayo walaa yuxaddu lama xadiyo biqadfi lwaladi waladka qadafkiisi wain safar haba hooseeya waxau sheekhu leeyahay shuruudda xadka qaadifka macnaha kan cayda sameeye la xadayo qaadifku waa ka maxduudka ee la xadayo kan cayda sameeye ee la xadayo markaa la xadayo shardiga loo dhigayaa waxa weeye atakliif waa inuu yahay qof baaliq oo caaqilah sabigii iyo kii waalaa middaba hadday qof sine ku sheegaan lama xadayo maxaa yeelay dhinac waa ka marfuuculqalam dhinac kale qofka ay masalan ilmo yare caayo ama mid waalani waxaa ku sheega waxba usii dhegdhegi maayo oo ceebayn ku noqon mayso ila sakraan kii sakhraankaa mooyaane oo kaa isagu isa sakhraamiyey maca annahu kayr mukallaf isagoon xataa mukallaf ahayn oo dee majnuun oo waalan ayaa haddana shaaficiyadu ay dhaheen takliidan calayhi isagoo lagu adkaynayo bacdamaba isagu caqligiisii uu suuliyey hadduu dad caacaayo waa in laga jaraa xadulqadafki walikhtiyaar doorasho ayaa la shardiyaa qofkan waxaan inuu doortay kii la qasbay ee layidhi xabad baan dhafoor kaaga dhufan ama gabadha waxaa ku sheeg ama ninka isna la xadi maayo maxay leeyihin qofkani dhibaatana uma qasin waana marfuuculqalam shuruuddii haddaba ninkaasi uu lahaa kaaguu qadfay ee la xadaya dhowr buu ka tego waxaa ka mid a qofku qof axkaamta islaazimiye waa inuu yahay gaal xarbiya hadduu wax qadfo la xadi maayo alcilmu bitaxriim waa inaynu ogi ahay inay xaaraan tahay waxaan in la yidhaahdaa haddii aanu ogeyno dee islaamnimada uu ku dhow yahayna la xadi maayo waa inaanu asal u ahayn ciddanu qadfayna waa inaan asal aabbihi iyo hooyadii hadday ilmahoodii wax ku sheegaan lama xadayo haddaba wuxuu sheekhu ui wayucadalu lmumayiz haddii uu mid mumayiza ilma aan qaangaad ahayn laakin wax kala garanaya uu cid caayo waa in la ganaaxaa ama dee kii majnuunka ahaa ee tamyiizda lahaa ama kaa yaree tamyiizda waxoogaygaa leh waa in la ganaaxaa